exactly waad mahadsan tahay falastiin waxaan kamid ahay xildhibaanada gudbisay aan kamid ahay marka wax si aan u arko waa un gudbintii aan gudbiyey muxuu ahay aan kamid ka ahaa boqol iyo iyo dheeraadkii xildhibaanadeed ku gudbiyey de anagu waxaan u aragnaa inay tahay wax sharciga wax xaq ah wax ummadda soomaaliyeed danaheeda ka turjumaya inay tahay aan u aragnaa marka xilligan hadda lagu jiro oo dowladani sanad iyo waxyar iyada dhanba ay jirto oo loo arkaayo inay tahay sanad ay nabad ku dhammaysanayso maxaa keenay in mooshin aad keentaan haddiise mar mooshinka uu bilowdo waayo aragnimadii hore sooma tusayso in ay dhibaato badan iyo dibudhac badan ay u horseedayso dalka falastiney waxaa dhan oo aan mooshinka u keenay waxaa sabab u ah in ummadda soomaaliyeed wakti aadna ka lumin sidaad la socotiin baarlamaanka wuxuu leeyahay guddiyo guddiyada baarlamaanka waxaa tilmaamaya qodobka lixdan iyo sideedaad farqadii saddexaad waxay leedahay guddiyada baarlamaanka guddi kastaa shaqada uu xilsaaran yahay inuusu madax banaan yahay marka uma madax banaano guddiyada shaqadoodii xaqiiqatan qodobka isla qodobka muxuu ahay lixdan iyo saddex xarafkiisa ah wuxuu tilmaamayaa baarlamaanka federaalka ah in uu loo igmaday dastuurkii dalka waxaad la socotaa guddoomiye jawaari afar sano oo oo soo hayay muxuu ahay guddoonka baarlamaanka uu soo ahay hal qodob oo dastuurkii noola igmaday ee kama aan taaban marka taas eedeeda ma waxaa le gudoomiyaha mase adinkaa iskale xildhibaana ahaan yaa le eedeed eedeeda wuxuu eedeeda wuxuu kuleeyahay baarlamaanka wixii lahor keena ayay ayay eegaan guud ahaan baarlamaankii jaleeca ka muuqda guddoonka awgiisa ayaa loo horkeeni waayey dastuurkii oo muxuu ahaay wuxuu noqday dastuurkii dalka ee aan xaqa u lahayn ee noola igmaday ayaa waxaa noqday ee uu dastuurka tilmaamaya qodobka hadda aan sheegaya lixdan iyo saddex farqadiisa ah xarafkiisa ah bal akriya waxaa loo igmaday oo keliya baarlamaanka federaalka ah mana aragno dastuurkii guddiyo gacanta loo geliyey haba yaraatee inay nagula soo noqdaan way diideen asagana asigoo difaacaya oo dhahaaya hala keena dhahaya hal maalin shacabka soomaaliyeed dhegihiis kumaayna dhacno dastuurkii dalka hadduu noqdo n g o hadduu noqdo oo dad garabka uu saaran yahay guddoonkii baarlamaanka ee aan u igmanay in afhayeenka speakerka baarlamaanka waa afhayeenka baarlamaanka waay asoo ka hadlaaya aanan la arag so meeshaas uma taalla dayacnaan oo oo baarlamaankii soomaaliyeed uu dayacan yahay ilan baarlamaanka speakerkiisa asaa asa afhayeenkiisa wixii looga qaldan yahay inuu ka hadlo u yidhaahdo baarlamaanka hala keeno dastuur asagaa u igman inuu yidhaahdo asagaa laga rabay marka xildhibaan intaad adinku hor keenteen halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyey intaad adinku hor keenteen guddoomiyuhu ma idinku diiday oo ma idin yidhi ma qaban karno mana ka hadlayno haddii aan loo keenin baarlamaanka qofuu ka yahay inkastoo uu guddoomiyihii yahay maxaa lagu eedayaa ma la hor keena guddoomiye jawaari qof waayo lagama dhihi karo falastiinay waa waa afhayeenkii baarlamaanka baarlamaanka boqol mar ayaan aan ka hadalnay war dastuurkii dalka dadow garabka u saaran yahay guddoomiye ka hadal kasoo dhici boqol maraa la yidhaahdaa marka waana wuxuu isaga u jeedo muxuu ahay u arkaayo in baarlamaankii muxuu ahay sagaaladna uu ku guuldarraystay de kana waxaan u aragnaa inuu isguuldarraysanayo ha laakiin baarlamaanku hadda mudduu xirnaa hadduu isku soo noqday kulanka ugu horreeyaa furmay mooshinkan ma la dhihi karaa intii uu xirnaa xildhibaanada fasax kuma jirin mooshinka ka shaqeynaya falastiin markuu furmayba waxay ahayd inuu markaas baaqi jeediyo oo u yidhaah dastuurkii dalka annagaa noola igmaday waxaan garabka lagu sito hadda meel lala tegaya hala joojiya hala keeno ma ka haysaa maya ma laga hayo ilaa iyo hadda baarlamaankii sagaalaadna kama uusa hadlin kana kama uusa hadlin dayacnaan badan baa jirta waajibkiina saarayaan gudun laanahay marka hadda ma waxaa rabtaan eedi eedi baarlamaanka garanaysaa xildhibaan baarlamaankii sagaalaad waxaan xasuustaa waxaan xasuustaa baarlamaankii sagaalaad xildhibaan waana xildhibaan aniga ilamid waa xildhibaan aniga ilamid waaye ma aha boqortooyo soo degtay maaha waa bedelaynaa hadduu jilacsiin marka adigoo saas u og oo uu hore idinsoo hogaamiyey ayaa mar labaad la doortay jawaare ma ahan qof aan la aqoonin ama inta lasoo arka layidhi kan naguma anfaco kan naguma anfaco hadda sooma muuqato in eedi baarlamaanka si guud uu ulahaa aad rabtaan inaad guddoomiyaha saartaan maya maya ma guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada shaksiga uu ku yahay eed oo hadda asiga keligii gaar loo saarayo oo aanan ka ahayn inuu muxuu ahay waajibkii saarnaay inuu ka hadlo oo muxuu ahay sharci dejinta waxyaabaha faragelinta ku haysato iyo dhibaatooyinka jira iyo guddiyada ruuxooda ay shaqadooda u madax banaan falastiin hal shay aan kuu sheegaa haddii maanta baarlamaanka shan iyo toban guddi waay shan iyo tobanka guddi waxaa ku jira for example guddiga arrimaha dibiddaa ku jira haddii maanta xildhibaana wafdi ah ay yimaadiin gudoomi diwaare xogeyntiisa hoose inta u dirsado guriga geysana waana dalkiisa u lahayo iyo wixii ay rabeen kala sheekaysana waxaan arkaynaa haddayba haddayba ugu badato waxaan arkaynaa isaga oo baarlamaankii le wafdigaanaa jooga marka guddiyada xataa shaqadoodii ma qabsan karaana xildhibaan daar amiin jeso ma aha markii ugu horreysay oo mooshin ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama guddoomiye baarlamaan aan kaa wareysano baarlamaanka dad badan waxay u arkaan shaqada keliya oo dalka uu ka qabta inay tahay inay mooshin keenaan ama ay xukuumad ridaan ama guddoomiye ay la dagaalaan ama madaxweyne baarlamaanka dhaqankaas soo jireenka ah ee mooshinka keliya ah ma jira miyaa qaab kale oo aad wax u saxi kartaan oo aan ahayn inaad mooshin keentaan barlin barlin waxaan filaayey waxaan filaayey in aad horta marka ugu horreysa adiga oo hadda maanta qarbiga joogo oo dalalka hore u mari joogo inaad mooshin macnihiisa aada fahamtado mooshin waa biil biilna baarlamaanha ku shaqeeyo mooshin sidiisaba waa biil wax la keena wax lasoo hindin soo gudbin waay marka haddii aan soo gudbinay inuu guddoonkaayna xun yahay oo aan iska bedelno guddoon kale aan yeelano ma aha in shacabka qalab loogu fasiro ma aha mooshinka